بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdulwahaab iskale ahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim aala sheekh baabkii sagaalaad ayaan weli ku jirnay baabu taxriidi calaa talabi ilcilmi wa kayfiyati alab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo cilmi dalabkii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo labaiyo tobanaad wa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma cabdullaahi bni camr bn caas waxaa laga wariyey allah ka raali noqday asaga iyo aabihiisba qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala alla alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi alcilmu halaahatun cilmigu waa saddex waa cilmigii asalka culuumta diinta ahaa yuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay cilmigaasu waa in la garto oo la barto saddex arrin maxay yihiin wamaa siwaa daalika fa huwa fadlun buu leeyahy marka wixii intaa ka soo harana waa wax iska dheeraada oo aan aada daruuri u ahayn saddexdaa marka maxay yihiin waa aayatun muxkama waa aayad muxkam ah oo aan la nasakhin ama macnaheedu waadix yahay oo aan ishtibaah ku jirin aw sunnatun qaa'ima ama sunno taagan oo sugan oo ka ansaxday rasuulka sal l slam laga soo guuriyey oo ah mid lagu camal falo aw fariidatun caadila tan saddexaadna waa maxay waa fariido toosan iyaduna waxaa lagu fasiray xukunka lagala soo baxo kitaabkay sunnada oo qiyaas loo isticmaalo oo xukunkii mansuuska ahaa yuu maaragtay u dhigmaabay leeyihin culamada qaarkood oo qiyaasku waa wax lagu camal falo haddii shuruuddiisu ay dhammaystiran tahay waxaa kaloo lagu fasiray wixii ummaddu ay isku waafaqsanaayeen oo xukum ah waa xukumkii ku sugnaa ijmaaca waxaa kaloo lagu fasiray cilmiga faraa'idka oo dhaxalka iyo dadku marka ay dhintaan xoolaha ay ka tagaan sida looga dhaxlo iyo sida loo qaybiyo abu daawuudna kolley sidaas u soo delisaday isagu markaa cilmiga faraa'idka oo caadiga ahay oo mawaariis iyo dhaxalka iyo ka hadlayo usoo delisaday isagu rawaahu daarimiyu wa abu daawuud baa wariyey wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkan sanadkiisu waa taag daranya laakiin macnihiisu waa saxiix oo waa macno sax ah oon la isku khilaafsanayn a'imaduna waa ay soo deliilsadaan xadiidkaanoo waa soo xujaystaan sababtoo cilmiga naafica ahi wuxuu u qaybsamaa saddex buu u qaybsamaa sida xadiidkan uu sheegayo aaya muxkama wuxuu leeyahy aayadahan waxaan ka qaadanaynaa towxiid iyo caqiido iyo waxyaabihiina loo khabray ee akhbaarta ahaa ee ay waajibka ahayd in la rumeeyo waxaan kaloo ka qaadanaynaa aayadda muxkamada ah amar iyo nahyi axkaamtii sharciga oo camaliga ahaydna waan ka qaadanaynaa uu le wix la isfare iyo wix la iska reebayba qeybtan uu yidhi rasuulka sal ly slam aw sunnatun qaa'ima ahlucilmigu waxay ka faa'iideysteen sunnada marka cilmiga loo tiirinayo maxay tahay ama in la aqoonsadaa ay cilmi noqonayso waa sunnadii qaa'imada ahayd ee ummaddu ay ku dhaqantay ay soo kala naqlisay laakiin wuxuu leeyahy waxa dadka qaarkood ay sheeganayaan oo ah in waqtigii zamankii hore ay jiraan sunnooyin aanay saxaabaduba ku dhaqmi jirin oo iska mahjuur ahaa waxde waxa aanay saxaabadu ku dhaqmi jirin dee sunnaba ma ahaba waxaana dhici karta dadka qaarkood inay soo deliilsadaan axaadiis cumuumkeeda ay soo deliilsadaan ahlubidicuna meelahaasay dadka ka soo galaan oo mashaakilku uga yimaadaan waxay soo deliilsadeen axaadiis oo cumuumkeeda ay usoo deliilsadeen suurooyinka qaarkood oy leeyihiin waxan waa sunno sunno qaa'imaana ma aha macnaha maxaa laga wadaa sunno qaa'imaa ma aha wax lagu camal fali jiray maaha waqtigii saxaabada mase aanay saxaabadu diinka ugu dhaqmi jirin miyaan diinka ugu dhaqmayna annagu sidaa darteed waxaan leenuu yiri wadaad kitaabka sharxay muhimaadka cilmiga iyo waxyaabaha muhimka waxaa ka mid a in cilmi loo yeesho sunnadii iyo xadiidkii muhimaadkoodii waxaa ka mid ah inaad garato wixii camalku uu ku socon jiray waqtigii salafka iyo wixii aan lagu camal fali jirin inaad kala garato sidaa darteed yaa imaam tirmidi kitaabkiisa aljaamica saasuu u alifay oo sunanka tirmidi ku magac dheer sunan tirmidi ku magac dheer wuxuu arkay buu leeyahay kitaabkii bukhaari oo shiikhiisii ahaa bukhaari tirmidi shiikhiisuu ahaa kitaabkii bukhaari wuu arkoo saxiixa ahaa sidoo kale kitaabkii muslim buu arkay hadduu tirmidi yahay wuxuu marka ogaaday in dadku ay u baahan yihiin inay gartaan sunnooyinkii lagu camalfalaayey sidaas darteed bad waxaad arkaysaa tirmidi inuu axaadiis saxiixa iyo axaadiis xasan ah iyo mararka qaarkood kuwo daciif oo taag daran intaba uu soo aroorinayo kitaabkiisa uu ku keenayo jaamica ah oo marka uu leeyahay haadaa calayhi alcamalu xadiidkan waa ku camal faleen ahlucilmigii hore iyo salafkii wa haadaa laysa calayhi alcamalu kanna laguma camal falin buu leeyahay wa calaa haadaa alcamalu cinda ahlicilmi xadiidkan yaa camalku ku dareersaday ahlucilmiga agtooda oo xadiidkaa way ku camal falaan wuxuu ku leeyahay marka kitaabkiisa alcilal la yidhaahdo aakhirkiisu wuxuu ku yidhi hadduu tirmidi yahay kulu maa fii kitaabi hada min alxadiidi famacmuulun bihi khalaa xadiisayni kitaabkiisa sunanka ahaa aljaamicna la yidhaahdo yuu ka hadlayaa tirmidi wuxuu yidhi aniga kitaabkaygan aan qoray dhammaan axaadiista ku jirta waa lagu camalfalay oo uun culimo culimmada ka mid ah ku camalfalay laba xadiis waxaan ka ahayn wuxuu sheegay marka xadiidka ibni cabaas in rasuulku sal alla alay slama duhri casir la jamciyey uu madiino ku dukaday iyadoo cabsi aysan jirin safarna jirin xadiidka imaam muslim baa wariyey waa kan koowaad ee uu leeyahay tirmidi laguma camal falin xadiidka labaad ee aan lagu camal falin kitaabkiisa sunankaa ku jira waa xadiis abi hureyra waaye uu leeyahay oo fii shaarib alkhamri kusoo arooray ninkii khamrada cabaayey ee marka koowaad ee uu khamrada cabo xadkii laga oofinayey markii labaadna sidoo kale xadkii laga oofinaayey markii saddexaadna laga oofinaayey xadiidka waxaa ku jirta in caada araabicata faqtuluuhu hadduu khamradii cabideedii u soo laabto oo uu markii afaraad cabo khamradii dila buu yiri rasuulku sal ll slam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi yaa wariyey imaam axmed iyo tayaalisi iyo bayhaqi bilkubra kaasna wuxuu leeyahay laguma camal falin imaam nawowi marka sharxiisa muslim isagoo tacliiqinaya hadalka tirmidi wuxuu yidhi tirmidi waa sida uu sheegay xadiidka ku saabsan ninkii khamrada cabaayay in marka afaraad la dilaayo waa xadiis mansuukh uu leeyahay kaasu oo ijmaac uu kutusinayo inuu mansuukh yahay laakiin xadiidka ibnu cabaas buu leeyahay falam yujmicuu calaa tarki alcamali bihi culimmadu iskuma waafaqin inaan lagu camal falin xadiidka aqwaashii marka lagu fasira oo fasiraada kala duwan laga baxshay xadiidkaas yuu soo arooriyey oo uu maaragtay wada diiday ilaa labada qowle ugu dambeysa moogiye oo qowl ka midu wuxuu yidhi isagu u doortay wuxuu xadiidku maaragtay tusinayaa waxaa xadiidka lagu xambaarayaa buu yidhi in salaadii loo jamcinayo duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii cishihii bicudri lmaradi buu leeyahay yacni xanuun jira darteed cudurdaar oo xagga xanuunka ah aw naxwihi ama wax lamida oo mimaa huwa fii macnaahu xanuunkii la macno ah oo min alacdaari cudurdaaryaal ah kadib haddana wuxuu yidhi marka markuu qowlkaa isagu u doortay imaam axmed iyo uu u tiiriyey iyo shaaficiyada qaarkood wuxuu yidhi wadahaba jamaacatu min alaimati koox aimada islaamka miduhu waxay ku tageen ilaa jawaasi iljamci fi lxadari buu leeyahay in iyadoo magaaladii laiska joogo oo aan safar la ahayn ay bannaan tahay in la jamciyo salaadii duurkii casirkii ama maqribkii cishihii lilxaajati baahi jirta darteed yaa loo jamcinayaa laakiin ma in caado laga dhigtaa sidii shiicadii oo kale maya waa liman laa yatakhiduhu caadatan waa qof aan caado ka dhiganaynin buu leeyahay wa huwa qowl ibni siriina wa ashhab min asxaabi maalik ibni siriin baa saas qabo buu leeyahay iyo ashhab oo asxaabu maalik ka mid ah waxakaahu lkhataabiyu can alqafaari washaashiyi alkabiir yuu ka wariye buu leeyahay khataabi oo asxaabta shaafici ka mid a abi isxaaq almarwasiyi kasii wariyeen jamaaco min asxaabi alxadiida ayay kasii wariyeen wakhtaarahu ibnulmundir buu leeyahy ibnulmundir imaamkii ibnulmundir ahaana sidaasuu doortay buu leeyahay wa yu-ayiduhu daahiru qowli ibni cabaas waxaana xoojinaya buu leeyahay qowlka ibni cabaas daahirkiis oo muxuu ahaa qowlka ibni cabaas ile waa la weydiiyey ma og tahay jamcinta uu jamciyey rasuulka sal alla ly slam duhur iyo casir iyo maqrib iyo cisho iyadoo cabsiyo aysan jirin roobna aanu jirin muxuu ka wada baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi araada anlaa yuxrija ummatahu araada anlaa yuxrija ummatahu inaanu ummadda xaraj gelinin oo culays aanay dareemin yuu doonayay rasuulku sal l slm oo culayska laga qaado marka nawowi wuxuu leeyahay falam yucallilhu bimaradin walaa gayrihi ibnu cabbaas kuma aanu sababaynin jamcinta hala jamciye salaada iyadoo madiine la joogo xanuun iyo wax kale kuma aanu cilaynin marka waxaa mathalan cudurdaar leh oo waktigii isu keeni kara duurkii iyo casirkii iyo maqribkii ceshihii haweentii mathalan mustaxaadada ahayd oo kale oo haddii tahaaradu ay dhibaysay in wakti walba si gaara uu tahaaro qaadato qofkii xanuunsanaana waa sidoo kale marka wixii daruuro ah oo xaaje aada u xoog badan ah saasa ahlucilmiga qaarkood muxaqiqiinta ah ay leeyihiin wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay ibnu rajab markuu sharxayo kitaab ulcilal oo tirmidi uu leeyahay waana kitaab ay munaasab tahay buu leeyahy in la taalacdee marka kelimadaas uu tirmidi uu yiri maaragtay laba xadiis un baan lagu camalfalin kitaabkeyga waa uu maaragtay ku tawasocay buu leeyahay oo axaadiis fara badan buu wuxuu yiri hadduu ibnu rajab uu yahay koox alxadiiska ka midu waxay yidhaahdeen ina hada alxadiida lam yucmal bihi xadiidkan laguma camal falin marka masaladaas yani ihtimaam buu siiyaa hadduu ibnu rajab uu yahay ibnu rajab markuu sharxaayay kitaabka tirmidiya alcilal la yidhaahdo weliba waa alcilal asagiira shaarixu wuxuu leeyay waana kitaab ay munaasabta in la taalacdo kelimadan oo maaragtay alcamalu caleyhi cinda ahlicilmi iyo waa uu ku tawasacay buu leeyahay oo axaadiis fara badan buu ibnu rajab hadduu yahay wuxuu leeyahay koox alxadiis ka mid waxay tiri ina hada alxadiida lam yucmal bihi xadiidkan laguma camal falin tanin waa ka duwantuu leeyay marka wadaad kitaabka sharxay masalada mashhuurka ah ee a'immada islaamka qaarkood laga wariyey sida imaam shaafici iyo a'imo kaleba ay leeyihiin idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabii haddii xadiidku u ansaxo oo rasuulka sal slm uu ka sugnaado anigu madhabkeygu waa unsidaa laakiin waxaa shardiga buu leeyahay in aanu khilaafin camalkii wixii marka lagu camal falo yaa sunnadii qaa'imada ahayd ah haddii daliilkeed uu cad yahay saxaabaduna allah ka raali noqdee waxaan sunno ahayn kuma camal falaan raalina kama noqdaan mana isku waafaqaan wax aan daliilku ku tusinaynin sidaa darteed yaa rasuulka sal ly slam xadiidkan wuxuu yidhi aayatun muxkama yani cilmiga saddexda la baranaayo waxaa ka mid a aaya muxkama ah oo aan mutashaabih ahayn macnaha waa aayaad macnahooda uu waadix yahay oo iyaga lagu camal falo mutashaabihina loo celiyo aayaadkii muxkamaadka ahaa ee in cagsi la sameey maaho intii muxkamkii laga tago mutashaabihii la raaco maaha taas waa dariiqadii ahlubidaca marka sunnadii macnaheeda koowaad waa mid kaas kan labaadna waa maxay sunnadii marka taagnayd ee lagu camalfalaayey sunnadii mahjuurka ahayd ma ahan ama aan lagu camalfalin mahjuurka marka maxaa laga wadaa waa waxaan qofna ku camalfalin waayo oo dadka qaarkoodna ay u maleeyaan inay sunno tahay waxay leeyihiin xadiid hebel baana tusiyey arrinkan dadka qaar baa waxay yidhaahdaan iyagoo adkaarta iyo ka hadlaaya oo soo daliilsanaya fadliga salaada rasuulka sal slm lagu salliyaa ay leedahay wakhti kasta way ku tawasucayaan oo meel kastay gelinayaan sidoo kale waxay soo daliilsanayaan xadiidkii ahaa raqima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calaya sanka nin dhulka ha galo dukirtu cindahu aniga lay xusay agtiisa falam yusalli calaya aan igu sallinin xadiidkaa tirmidi iyo keyrkiis baa wariyey marka yani fadligii salaada rasuulka sal lagu sallinaayo uu lahaa iyo xadiidkaasoo kale raqima anfu rajulin iyo waxay usoo daliilsanayaan in salligii rasuulka sal slam aadaankii lasoo dhexgelin karo aadaankii ka hor ama kadib iyadoo manaaradii la joogo meesha lagu addimaayay ama mikrofoonkii dowladaha qaarkood waxaa sameeya waxay ku leeyihin xadiidkii baana tusinayay ku leeyihin laakiin waxaan leenaha buu yiri wadaad kitaabka sharxay xadiidku waa uuna tusiyey in lagu salliyo rasuulka sal ly slama laakiin maqsuudku waa maxay waa sunnadii qaa'imada ahayd wuxuu ku leeyahay marka fa hal ilcamalu bi hada alxadiidi bi hadi suurati huwa sunnatun qaa'ima in xadiidkii rasuulka sal slm lagu camal falo sida hadda adduunka aad u wadaan ma sunno qaa'ima ahaa aw leysad kadalika mase ma ahan sunno qaa'ima ah wa hal hadihi suuratu tadkhulu fi hada alcumuumi am laa suuraddan aad hadda adduunku soo gelinaysaan cumuumka miyay soo gelaysaa mase maya marka arrinkaas waa daabit muhima uu ku leeyahay ama bidcooyinkii baabkooda ha laga hadlaayo ama masaa-ishii furuucda ahayd axkaamtii farciga ahayd ha noqotee culimmaduna aaday ugu baahan yihin arrinkaas ahlucilmiga qaarkood suuradan waxay soo geliyaan aw sunnatun qaa'ima waxay soo geliyaan xadiidkii mashhuurka ahaa waa xadiidka umu salama oo abu daawuud uu wariyey bisnaadin jayid uu ku wariyey in rasuulku sal slm uu yidhi idaa antum amsaytum qabla an tatuufuu haddii idinku aad galabnimo gaartaan qabla an tatuufuu bi hada albeyti intaadan tawaaf ifaadihii la imaanina cudtum xuruman waxaad ku noqotaan muxrimnimadii yaa soo noqonaysa yacni maalinkii yaa dhagaxii la tuurtay markaasaa dharkii la gashaday isla mar isla maalinkiiba lagama gaarin in lasoo tawaafo habeenkii baa kuu soo galay wuxuu leeyahay xadiidku muxrimiin baad ku noqonaysaan kahiyatikum sidiinii hore qabla an tarmuu ljamrata intaadan dhagixii la tuuraayey aadan tuuranina oo jamratulcaqaba ahaydoo u dhoweyd maaragtay maka u dhoweyd xataa tatuufuu bihi ilaa aad tawaaful ifaadi aad ka samaysaan markaad tawaaful ifaadaha samaysaan yaad maaragtay aad xalaaloobaysaan abu daawuud iyo keyrkii baa weriyey marka qofkii maalinkaas tobanaadka ah oo yowmu naxri la yidhaahdo tawaaful ifaaduhu u suurtogeli waayo isagoo maaragtay jamratulcaqabana tuurtay muxrinimuu ku noqonayaa marka oo dharkiiuu iska siibaayaaho maaragtay ruqsadii qaadan maayo culammada mucaasiriinta qaarkood yaa ku tegay xadiidkan culammadii hore qaar ka midahoo yarna iyagoona sidoo kale way qaateen xadiidkan laakiin wuxuu ka mid yahay xadiidkan sida sheikhu uu sheegaayo axaadiista aimatu dacwa qaarkood ay ka yidhaahdeen sida cabdullahi bin maxamed cabdilwahaab oo kale xadiidkan waa sax buu yidhi laakiin xoogaa waan ka cabsannay inaan ku camal falno maxaa yeelay aimmadii cilmigu waa ay ka tageen inay ku camal falaan xoogaa marka waa ka hebaysanna buu leeyahay waxaase la wariyey in isaga walaalkiis oo cali la dhihi jiray uu xadiidkan iftoon jiray marka muxuu saas u leeyahy marka wadaadka cabdullahi bin maxamed cabdilwahaab ah see anugu camal falaynaa buu leeyahay quruuntaasoo dhan intay maaragtay soo martay oo aanay ku camal falin xadiidkan in anagu inta gadaal ka nimaado aan ku camal falno say ku dhacaysaa buu leeyahay iyadoo waqtigii salafka aan lagu camal fali jirin waana xukun weyn oo ummaddii maaragtay guud ahaanteeda ku tacalluqa wadaad kitaabka sharx marka wuxuu leeyahy waxaa muhim ah inaad ku baraarugto waxa maaragtay lagu camal falay tirmidina arrintaas xoogguu saaray kitaabkiisa marka jaamicu tirmidi la yidhaha ama sunan tirmidi waxyaabaha uu la gaarka noqday waxaa ka mid ah qofkii faqiihaana muhim u ah iyo qofkii daliilka raaraadinaya inuu xoogga saaro wixii camalfalku uu ku socday iyo wixii aan lagu camal falin ibnumundirna arrintaa waa uu ku baraarugay markuu ijmaaca uu ka hadlaayo waxaasa lagu ijmaacay ajmacu ajmacu uu leeyahay ibnu cabdibarina waa sidoo kale maxamed ibnu nasr marwasina waa sidoo kale iyo koox culammada ka midoo ijmaacii wax ka qoray masaa'il bay marka ijmaacii ku sheegayaan laakiin haddaad baarbaarto waxaa dhici karta inaad hal caalim iyo laba caalim oo khilaafay aad aragto wax un mukhaalifaa jira laakiin iyagu ijmaac markay ka hadlaayeen waxay fiiriyeen waxa lagu camal falo marka waxaana maaragtay daliil u ah sunnatun qaa'ima maalan xadiidkan oo kale marka wax aanay salafku ku camal fali jirin adigu ha la imaanin waqtiyadoodii hore agtooda aan mufadal aan ka ahayn in inta adigu timaada tirahda waxaan waa wax fiican sax maaha marka ibnu mundir iyo culimmada kale lamidka ahaa ee ijmaac wax ka qoray dadka khilaafa wixii camalku uu ku dareeray oo uu ku socday khilaafkooda dankama galaan mana ishaaraan ijmaacii bay iska soo naqliyaan oo ijmaac marka agtooda wuxuu ka noqday wixii lagu camal falaayay oo laysku waafaqsanaa in lagu camal falo masaaishii lagu camal falaayo waqtigii saxaabadii waqtigii taabiciinta ijmaac bay ka dhigaan haba la arko culamada qaarkooda khilaafayse marka ibnu mundir maalan ma dhahaayo ajmacuu masale hebel way ku kulmeen way ku ijmaaceen wakhaalafa sufyaan ma ku dhahaayo sababto taas shardigiisi ma ah ijmaacu marka agtiisa waa maxay waa wixii culimmada ay ku ijmaaceen culimmadii hore oo camalkuna uu ku dareersaday oo lagu camal falaayo haddii marka qofka caalimka ah aanu xujo haysanin ama xujo u haysto laakiinse uu khilaafsan yahay camalkii isaga ka horreeyey ibnu mundir iyo koox kaloo ijmaaca qoreen warkiisaas ijmaaca iyo wax u dhimaayaa ma dhahaan marka nin inuu ijmaaci khilaafay bay ka soo qaataan laakiin warkiisa aan waxba laga soo qaadayn ow sunnatun qaayba marka waa sidaas qeybta saddexaad ee cilmigii ka mid ah waa fariidatun caadila waa cilmu faraa'idkii buu leeyahy marka waana cilmiga u horreeya ummaddan laga weynaayo oo ka zuuli doono marka in lagu dadaalaayay waxay ka mid tahay fardu kifaayooyinkii bay ka mid tahay si ummaddii looga helo qof garanaya si sidii loo qaybin lahaa xoolaha la dhexlahayo iyo faraa'iddii lagu qadaray oo lagu jaangooyey kitaabka alleh sida asxaabu furuud ay u kala xoog badan yihiinna oo loo kala tartiibiyana garanaya mid walba wuxuu mudan yahay kuwa casabadu waxay mudan yihiinna garanaya waa kuwa maaragtay marka ahlul faraa'idku ay dhexlaan waxooda gadaal dambe wixii soo hara qaata yaa ahlul casaba la yidhaahdaa iyo darajaadka ay kala leeyihiin wuxuu kaloo maaragtay baranayaa axkaamtii dadkii maaragtay faraa'idda lahaa qeybihii ka soo haray buu baranayaa marka fariida caadila marka waa uun fiqigii qeyb ka mid ah oo cilmi loo yeesho waay oo qofka taalibulcilmiga ah waxaa munaasab u ah inuu cilmi faraa'idka uu ku dadaalo sababtoo cilmi faraa'idku waa nisfu ddiin waa diinkii kala barkiis maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay wixii noloshan ka dambeeyey oo dhinacii aakhiro wax ku saabsan waay wabillaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online